tirintii cutubkii siddeed iyo labaatanaad kolkaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi ree banu israa'iil amar oo waxaad ku tidhaahdaa qurbaankayga oo ah cuntada qurbaannada dabka la iigu sameeyo oo carafta udgoon ii ah waa inaad dhowrtaan inaad wakhtigoodii bixisaan oo waxaad iyaga ku tidhaahdaa kanu waa qurbaanka dabka lagu sameeyo oo aad rabbiga u bixisaan laba wan oo gu'jir ah oo aan in lahayn oo aad maalin kasta qurbaan la gubo oo joogto ah u bixisaan waa inaad wan bixisaa aroortii wanka kalena maqhribkii oo waxaad la bixisaa oo qurbaan haruudh ka dhigtaa eefah bur ah oo toban meelood loo dhigay meeshiis oo lagu daray hiin rubaceed oo saliid saafe ah kaasu waa qurbaan la gubo oo joogto ah oo buur siinaay laga amray inuu ahaado qurbaan dab loogu sameeyo rabbiga oo caraf udgoon u ah oo wan qurbaankiisa cabniinku waa inuu ahaadaa hiin rubaceed oo meesha quduuska ah waa inaad rabbigu ugu shubtaa qurbaan cabniin oo ah qamri culus oo wanka kalena waa inaad maqhribka bixisaa oo qurbaankiisiyo haruudhka iyo qurbaankiisiyo cabniinka waa inaad isaga la bixisaa sida kii aroortii oo kale waayo waa qurbaan dab lagu sameeyo oo rabbiga u ah caraf udgoon oo maalinta sabtidana waxaad bixisaa laba wan oo wada gu'jir ah oo aan iin lahayn iyo eefaah bur ah oo toban meelood loo dhigay labadiisa meelood ee qurbaan hadhuudh ah oo saliid lagu daray iyo qurbaankiisii cabniinka kaasu waa qurbaanka la gubo oo sabtida oo ayaan qurbaanka la gubo oo joogtada ah iyo qurbaankiisa cabniinku ku jirin oo bilowga bilihiinnana waa inaad rabbiga qurbaan la gubo ugu bixisaan laba dibi oo yaryar iyo wan weyn iyo toddoba wan oo yaryar oo wada gu'jir ah oo aan in lahayn oo eefah bur ah toban meelood loo dhigay saddexdiisa meelood oo saliid lagu daray waa inaad qurbaan hadhuudh ula bixisaan dibi kasta oo eefah bur ah oo toban meelood loo dhigay labadiisa meelood oo saliid lagu daray waa inaad qurbaan hadhuudh ula bixisaan wanka weyn oo wan kasta oo yarna waxaad qurbaan hadhuudh ula bixisaan eefah bur ah oo toban meelood loo dhigay meeshiis oo saliid lagu daray kaasoo wada ah qurbaan la gubo oo caraf udgoon ah oo rabbiga dab loogu sameeyo oo qurbaannadooda cabniinkuna waa inay ahaadaan hiin nuskeed qamri ah dibigiiba iyo hiin saddex daloolkeed oo wanka weyn la socdaa iyo hiin rubaceed oo wanka yar la socdaa intaasu waa qurbaanka la gubo oo ay tahay inaad bixisaan bil kasta bilaha sannaddii oo dhan oo waa inaad orgi rabbiga ugu bixisaan qurbaan dembi oo ayan qurbaanka la gubo oo joogtada ah iyo qurbaankiisa cabniinku ku jirin oo bisha koowaad maalinteeda afar iyo tobnaadna waa wakhtiga kormaridda rabbiga oo bishaas maalinteeda shan iyo tobnaadna waa in iidi jirtaa toddoba maalmood waa in kibis aan khamiir lahayn la cunaa oo maalinta koowaadna waa in la yeesho shir quduus ah idinku waa inaydaan innaba shuqul caadi ah samayn laakiinse waa inaad bixisaan qurbaan dab lagu sameeyo kaas oo ah qurbaan loo gubo rabbiga oo ah laba dibi oo yaryar iyo wan weyn iyo toddoba wan oo yaryar oo wada gu'jir ah waa inay idiin ahaadaan kuwa aan in lahayn oo qurbaankoodu hadhuudhkuna wuxuu ahaan doonaa bur saliid lagu daray burka toban meelood loo dhigay saddexdiis meelood waa inaad dibiba la bixisaan labadiis meeloodna wanka weyn iyo meeshiisna toddobada wan oo yaryarna midkood kasta oo waa inaad orgi qurbaan dembi u bixisaan si laydinku kafaaro gudo kuwaas waa inaad bixisaan iyadoo uusan ku jirin qurbaanka la gubo oo subaxnimada kaasoo ah qurbaan la gubo oo joogto ah sidan waa inaad maalin kasta intii toddoba maalmood ah u bixisaan cuntada ah qurbaanka dabka lagu sameeyo oo rabbiga caraf udgoon u ah taas waa in la bixiyaa iyadoo ayan qurbaanka la gubo oo joogtada ah iyo qurbaankiisa cabniinka ohu ku jirin oo maalinta toddobaadna waa inaad yeelataan shir quduus ah oo waa inaydan inaba shuqul caadi ah samayn oo weliba maalinta midhaha hore la goosto markaad qurbaan hadhuudh oo cusub rabbiga ugu bixisaan iidda toddobaadyada waa inaad shir quduus ah yeelataan oo waa inaydan inaba shuqul caadi ah samayn laakiinse waa inaad qurbaan la gubo oo caraf udgoon ah rabbiga ugu bixisaan laba dibi oo yaryar iyo wan weyn iyo toddoba wan oo yaryar oo wada gu'jir ah oo waxaad la bixisaan qurbaankooda hadhuudhka ah oo ah bur saliid lagu daray oo burkii tobankii meelood dibigii kasta saddex meelood la bixi oo wankana laba meelood la bixi oo toddobada wan oo yaryarna midkood kasta meel la bixi oo waa inaad bixisaan orgi laydinku kafaaro gudo oo iyaga iyo qurbaannadooda cabniinka waa inaad bixisaan iyadoo ayan qurbaanka la gubo oo joogtada ah iyo qurbaankiisa hadhuudhka ahu ku jirin oo waa inay idiin ahaadaan kuwo aan iin lahayn